saacadkii labadii tobankii aroornimo ayaa waxaa bilaabay dagaal laba beelood ah dagaalkii wuxuu socday muddo saddex saacadood ah kadibna waxaa dhacay labada beelood beel kamid ah kaga baxday degmadii hadda alxamdulillah annagana waxaan ku hoolanahay sidii xasiloonidii iyo amnigii loo soconin lahay haddiiba dagaalkii joogsadayba la khasaare maxaad aragteen dhimasho iyo dhaawac oo dadkii salaynaya dhimasho iyo dhaawac waa jira oo sida hadda aan ku warhayno dhimashada ilaa waxay sii maraysaa koob iyo toban dhaawacana ilaa laba iyo toban dhaawac ayaa hadda xaqiijinay dadku waa sii badan yahay meesha lagu beeraha qaarkood waa meel duur ah dhaawacii hadda raadinayna ciidamada xoogga dalka oo boliiska maamulka degmada ayaa wada raadinaya marka insha allah wixii markaas soo dhamaystiran oo kusoo wacna maasha allah maasha allah ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed dalab iyo guutada todobaadaa nala joogta ciidanka boliiska maamulka degmo waa wada shaqaynaa biidnillah laakiin waana ku guulaysana insha allah masiibadan walla way ka socoto waxaa bilaabay ilaahayna weydiina ummadana weydiinaysa in xildhibaan ah lagu magacaabo kala dire ayaa wallaweyn yimid asaa masiibadaana ka bila asaa kacday waa ka- hadda sida naloo sheega waa ka baxsan yahay hadda gudaha kuma sugna